بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل وإذا وجد لقطة من موات أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها wuxuu yidhi waidaa wajada haddii uu helo luqatatan luqata haddii uu helo alluqata waa maa yultaqatu min alardi waa wixii dhulka laga qaado oo dhulka laga qaadanayo haddii uu luqata iyo wax dhulka ku dhacay uu helo fii mawaatin fii ardi lmawaat dhul mawaad ah waa soo marnay alardu lmawaat waa dhulkaan la camirin ama cid gooniya aysan lahayn aw ariiqin ama wado hadduu ka helo falahu wuxuu leeyahay akhduhaa shaygaasi lumay ee meeshaa ku dhacay inuu qaato aw tarkuhaa iyo inuu ka taga labada waa leeyahay falahu bimacnaa waa u bannaan taha w wuxuu leeyaho u bannaan inuu qaado iyo inuu ka tago intaba wa akhduhaa qaadiddeeda ayaa awlaa ka owlaysan min tarkihaa ka tegiddeeda in kaana calaa hiqatin min alqiyaami biha in kaana haddii uu yahay calaa hiqatin mid ku sugan hiqo iyo kalsooni min alqiyaami bihaa u istaagidda arrinkaa yacni sida sharciga waafaqsanayd inuu u istaago hadduu awoodi karo inuu qaado afdala sheikha raximah اllahu tacaala fii hada alfasli wuxuu uga hadlayaa waxa loo yaqaano alluqata axkaamu luqata luqatada iyo waxyaabaha luma ee dadka ka dhaca axkaamtooda haddii qofka shay qof ka lumay oo waddo ka helo ama meel dariiqa uu ka helo muxuu ku samaynayaa shaygaas tafaasiilaa ku jirta wuxuu leeyahay horta marka koowaad wuxuu leeyahay inuu qaado waa u bannaan taha inuu qaado wax meel yaallad aragto qof ka lumay ama ka dhacay waxaa bannaan oo kuu bannaan inaad qaado waxaa kaloo kuu bannaan inaad ka tagto falahu akhduhaa wa tarkuhaa labada waa leeyahay falahu akhduhaa aw tarkuhaa laakiin wuxuu yidhi inuu qaado ayaa ka awlaysan oo ka fiican inuu ka tago goormay ka fiican tahay in kaana calaa hiqatin min alqiyaami biha waa hadduu ku kalsoon yahay inuu u istaagi karo arrinkaa hadduusan ku kalsoonayn ou ka baqaayo inuu baafi waayo ou ka baqaayo xukunkii sharciga ahaa inuu waafaji waayo asalaamatu laa yacdiluhaa shay w nabadgelyadiis waxay ku jirtaa inuu iska dhaafo inuusan qaadan maxaa yeele asigoo isla hantidan qaad oo baafi haddii asiga uu cuno ama si aan sharci ahayn oo u isticmaalo marka waxay noqonaysaa wax asiga lagu leeyahay waxayna isku beddelaysaa arrinka uu sameeyey inuu ismi iyo dembi halkaas uu ka ximbaarto marka waa inuu marka hore isku kalsoon yahay oo ku sugan yahay inuu yacni kalsooni uu ku qabo inuu gudan karo xukunkii sharciga ahaa ee luqadadaas uu qaatay uga gudboon ama laga rabo waa inuu gudan karo wa idaa akhadaha hadduu qaado kama tegina waa qaada hadduu ka taga hadda war ma lahan marka uma baahna in laga sii hadlo laakiin hadduu qaado wajaba calayhi waxaa ku waajiba an yacrifa inuu garto sittata ashyaa'a an lix shay markuu qaado waxaa ku waajiba lix shay inuu barto asiga macnaha shayga uu qaaday maaha inuu inta qaado meel iska dhigo waa inuu sifaadkiisa barto lix shayna inuu ka barto wicaa'ahaa wa cifaasahaa wa wikaa'ahaa wa jinsahaa wa cadadahaa wa wasnahaa lixdaasuu ka baranaya wicaa'aha weelkeeda hadday weel ku jirto hadday warqad ku duuban tahay calaa kullin waxay ku dhex jirto inuu barto wa cifaasahaa culamada qaar waxay yidhahdeen cifaasahaa iyo wicaa'ahaa waa sawaa waa isku mid qaarna way kala duween oo waxay yidhahdeen wa cifaasahaa wuxuu ula jeedaa ilaa cadfigu asal ahaan taqaayur iyo kala duwanaanshuu keenayaa waxay yidhahdeen wa cifaasahaa wuxuu ka wadaa jildi iyo harag dhalada wax ku jiraan afkeeda lagu xiro ama afka uga sugan ayaa waxa la yihahda ba cifaas wa wikaa'ahaa wikaaguna waa marada afka looga xirayo daboolkeedii macnaha lagu daboolayo afka looga xirayo waa inuu garto wa jinsahaa iyo nooceeda jinsiga ay tahay wa cadadahaa iyo tiradeeda wa wasnahaa iyo miisaankeeda haddii ay tahay wax la miisaamayo lixdaa shay waa inuu barto marka hore shaygan waa qaaday lixdaas arrin ka bara marka hore maxaa yeele waxaa la rabaa qofka sheeganaya inuu luqadadaasi uu leeyahay waxaa loo baahan yahay lixdaas arrimood inaad wax ka weydiiso oo aad tidhaahdo maalan waxaan kaa maqan maxay ku jireen hadduu maalan yidhaha boorso yaray ku jireen waxaa laha boorsada waa noocee waxa ku jira hadday lacag yihiin cadadkeedu waa meeqo jinsigeedu waa maxay idan lacaguhu waa kala duwan yihiin noocee waaye haddii uu sheego nooca ay tahay ayada laftirkeeda kunna waa noqotaa shanna way noqotaaba waxay noqotaa konton waxay noqotaa boqol waa la sii weydiinaa qaybaheeda calaa kulli xaal si daqiiqaa loo warsanaya hadduu wax la miisaamaya ay yihiin waxaa leeyahay miisaankeeda intuu la ekaa meeqa meeqo kiilay ahayd ma haddii la kiilaynayo waa la weydiinayaa hadduu dahab yaha waxaa leeyahay meeqo garaamuu ahaa wasnigaa la weydiinayaa cadadkana waa la weydiinaya wasnigana waa la weydiinaya waxaan marka aad rabtay inaad weydiiso qofkii sheeganayo ood ku itixaamayso waa in adiga marka hore barato waa in adiga marka hore barato maxaa yeeley luqadada qof walboo sheegta lama siiyo waa baafisay waxaad tihi wax luman hayaa qofkii wax ka maqan yihiin ha ii yimaado qofka ku yidhaha waxbaa iga maqan hoo miyaa leedaha sax ma ina hoo tira maxaa kaa maqan hadduu sheego xataa waxaa ka maqan tafaasiishaasaa la sii weydiinaya waxaa ku waajiba marka qofkii luqado qaada lixdaas arrin luqadada inuu ka barto wa yaxfaduhaa waxaa kaloo ku waajiba waa xifdinaya wuxuu xifdinayaa luqadadii fii xirzi milihaa ayadoo kale xirzigeeda iyo xafidaadeeda ayuu ku xifdinayaa xirziga waxaa la yidhahdaa meesha lagu xafidaayo ee lagu ilaalinayo wax walbana xirzi gaarahay leeyihiin fii xirzi milihaa wuxuu leeyahay xirziyaadkaa kala duwan waxyaabaha qaar waxaa xirzi u ah in sanduuq lagu ridaa xirzi u ah waxyaabaha qaarna waxaa xirzi u ah guriga meel ka mida in la dhigo waxyaabaha qaar waxaa xirzi u ah in mooradii ama meeshii xoolaha ku jireen lagu xareeyo xirzigu waa kala duwan yahay xirzigu waa kala duwan yahay meesha marka lagu xafidaayo luqadadan waa inay noqoto fii xirzi milihaa ayadoo kale meelaha lagu xafido lagu ilaaliyo waa in la geliyo meeshii ayadoo kale ay mudnayd in lagu xareeyo hadduu ku xarayn waayo qofkaasi asaa hadhowta dembiga qaadaya maxaa yeele luqadadii haddii la xado ee la waayo qofkii lahaana uu yimaado xadidda la xadayna uu asiga sabab u ahaa maadaama uu xafidi waayo asaa mas-uuliyadda qaadaya uma markaa kadib idaa araada haddii uu doono markuu intaa sameeyo kii wax soo helay haddii uu doono tamallukahaa inuu mulkiyo oo uu yeesho luqadadan wuxuu damcay inuu iska isticmaalo oo asiga mulkigiisa ay noqoto oo ku intifaaco hadduu sidaa doono carafahaa sanatan sanad ayuu baafinayaa sanaduu naadinayaa oo xagguu ka naadinayaa wuxuu yidhi calaa abwaabi almasaajidi masaajidda albaabadoodu ka naadinayaa wal fi lmowdici aladii wajadahaa fiihi iyo meeshii uu ka helay macnaha wuxuu ka wadaa meelaha dadku iskugu yimaadaan masaajiddu waa meelaha dadku iskugu yimaadaan masaajidda albaabadooda muusan dhihin hadda masaajidda gudahooda ma bannaana masaajidka gudihiisa in laga naadiyo waa xaaraam laakiin bannaanada masaajidka markay dadku soo baxayaan ayuu weydiinayaa qof wax ka maqan yahayn hadduu jiro wuxuu kalou ka naadinayaa fi lmowdici aladii wajadahaa fiihi meeshii uu ka helay ayuu ka naadinaya masaajidda uu ka naadinaayo waa meesha uu ka helay masaajidada ka ag dhow iyo meelaha uu isleeyahay qofkaasi waa ku sugan yahay masaajidda ku yaallo waa haddii qofka uu xeeladaysto maalan luqadadaana la fiican wuxuuna rabaa inuu mulkiyo oo u yeesho markaasuu wuxuu ka baafinayaa masaajid aan maalan magaalada uu joogo meelaan ahayn ku yaalla ma laga yeelaya baafinta noocaasa ma uga filanta ma uga filna waa waa xeeladaysta xeeladaasna waa mid aan sharci ahayn waxaa la mid a meeshii uu ka helay meel aan ahayn ayuu ka naadinaya maalan halkaanuu ka helay markaasuu marka ka naadinaya sax miya in halkaas uu la aado sax maa waa nin raba in la waayo ciddii iska lahayd hadhowtina wuxuu leeyahy khalaas sanadaan baafiyo anaa yeelanaya maya waa inuu ka baafiyo uu ka naadiyo meelaha laga filan karo oo ay suuragal tahay in qofkii iska lahaa laga helaayo maxaa yeele asalku waxaa waaye waa xaqulmuslim waa inaad iska bixiso waa inaad iska diibto maadaama qof muslima uu leeyahay waxaan oo ay xaaraam kaa tahay hantida muslimiinta waa inaad qofkii lahaa ku sinto sidaa ku heli laheedaa raadinaysaa muddada sanadkaa marka masaajidda iyo meeshii aad ka heshay iyo agagaarkeeda ayaad ka baafinaysaa fain lam yajid saaxibahaa hadduusan saaxiibkeeda helin sanadkii waa dhammaaday ninkii iska lahaana ma helin kaana lahu wuxuu leeyahay oo u bannaan an yatamallakahaa inuu mulkiyo ayaa u bannaan ou isticmaalo ou ku intifaaco bishardi damaan laakiin shardigaa la socda bishardi damaan waxaa shardi ah inuu damaano qaadaa shardiya inuu damaano qaado waa shardi luqadada waa mashruuc axaadiidaana ku soo aroortay can الnabiy salى اllahu alay wasalam in sanad la baafinayo ninkii iska lahaa hadduu yimaadana aad damaano qaadayso sanad kadib haddaad isticmaasho ee markaad isticmaasho kadib qofkii iska lahaa uu yimaad adaa damaano qaadaya bimacnaa adaa lagaa rabaa waa inaad iska bixiso axaadiidaas waxaa ka mid ah xadiid zayd ibn khaalid aljuhani radia allahu canh ana الnabiya salى اllahu alيه waslama su'ila can اluqaطa luqadadaa la weydiiyey aلdahab aw اlwariq iyo wixii la mida dahab iyo fida iyo wixii la mida wuxuu uhi nabig alay slat slam icrifu kaaha wa cifaasaha waa hadalka shiiku sheegaya hadalka xadiidku xadiidkaanu ka soo qaatay icrif wikaaha wa cifaasaha waxaad garataa buu yidhi wikaahaa daboolkeeda ama waxa afka uga xihan wa cifaasaha iyo cifaaskeeda garo ama weelkeeda uma carifhaa sanatan kadibna sanad baafi fain lam fain lam tucraf haddaanan la garan ciddii iska lahayd macnaha fastanfiqhaa nafaqay macnaha ku intifaac way waltakun wadiicatan cindak agtaadana wadiicaha ku ahaato waltakun wadiicatan cindak macnaheedu waxa waaye adaa damaano qaadaayo waay waa waxun lagugu leeyahay faidaa jaa fain jaaءa طaalibuhaa yowmin min addahri ninkii dalbaayey hadduu maalin maalmaha ka mida u yimaad faaddihaa ilayhi u gud qofka iska laha hadduu maalin maalmaha ka mida u yimaado faaddihaa ilayh kelimaddan faaddihaa ilayh waa meeshuu sheiku ku yidhi bishardi damaan bishardi damaan xadiidkaanu ka soo qaatay gaar ahaan lafdigan faaddihaa ilayh waa u gudaysaa oo u gud macnaheeda waxa waa damaano qaadaysaaba waxa sanadka la baafinaayo waa luqadatu hayri اlxaram xaramka meelaan ahayn waxyaabaha ku lumee laga qaado waay ama luqadatu اlxaram waa la baafinayaa ilى اlabad macnaha weligaa waa baafinaysaa haddii aada qaado sanad kadib ayada ma isticmaalaysida waa wadaysaa ilaa aad ka hesho ciddii iska lahayd wاluqadaةu calىa arbacati adrubin luqadadu wuxuu yidhahdaa calىa arbacati adrubin waa afar nooc afar nooc waa afar qaybood axaduhaa midkood maa yabqى calى اdawaami waa mid baaqi noqonaya calى اdawaami fahada xukmuhu kani waa xukunkiisa buu yihi fahada xukmuhu wuxuu ka wadaa sida lasoo sheega xukunkiisu yahay wax baaqi noqonaya calى اdawaam waa kii xukunkiisa lasoo sheegay weelkiisaad aan garanaysaa sifaadka lasoo sheegaad ka garanaysaa kadib muddo sanadaad baafinaysaa kadibna waa isticmaalaysaa waana damaano qaadaysaa hadduu ninkii lahaa yimaado xukunkeedu waa soo hormaray wahaani midda labaad maa laa yabqaa waa waxaan baaqi noqonayn waxaan sii aali karin waa la sii hayn karin ka طacaami radbi sida cunnada qoyan oo kale fahuwa mukhayarun waxaa loo khiyaargelinayaa bayna aklihi wa gurmih inuu cuno wa gurmihi ou markaa damaano qaado gurmiga macnaha waa in asiga deyntii lagu yeesho aw beycihi ama waxaa loo khiyaar gelinayaa inuu iibiyo inuu beeciyo wa xifdi amanihi lacagtiisana uu xafido waxaa la leeyaha laba kala dooro inaad cunto oo damaano qaado iyo inaad gaddo oo lacagtii aad ku gadday meel aad dhigto oo sidaa aad ku baafiso od ku raadiso cidda iska lahayd labadaba waa kuu bannaantaa macnaha waa haddii ay yihiin waxa uu meesha ka qaaday waxaan baaqi noqonayn waxaan sii aali karin waa waxaan sii aali karin hadday yihiin oo aan lahay karin oo aan kayd gelin sida cunnadoo kale waxaa la leeyaha waa cunaysaa waana damaano qaadaysaa hadduu qofkii lahaa yimaado waxaa kaloo kuu bannaan iibi suuqa geey oo iibi markaad iibisana lacagtii aad ku iibisay meel dhig wa xifdi amanihi lacagtiisu xafidaya waa ilaalinaya wahaaliu midda saddexaad maa yabqaa waa wax baaqi noqonaya bicilaajin daaweyn iyo farsamayn ayuu ku baaqi noqonaya in la farsameeyo ka ruabi sida timirta ruabka oo kale fa yafcalu maslaxata markaa wixii maslaxadu ku jirta ayuu samaynaya min beycihi oo ah iibintiisa wa xifdi amanihi iyo inuu lacagtiisa xafido aw tajfiifihi ama qallajintiisa wa xifdihi iyo xifdintiisa inta qallajiyo ayuu hayn karaa macnaa markaas waa baaqi noqonaya waa kaydsamaya waxaa la mid a cinabka cinabka waa la mid oo isagana haddii la farsameeyo zabiib laga dhigo waa kaydsamaya waxaa loo khiyaargelinayaa marka inuu iibiyo lacagta uu hayo waa iibinaya lacagtana way waa haynaya ama inuu inta qallajiyo meel dhigo markuu gaaro heer uu kaydsami karo inuu kaydiyo waraabicu midda afaraadna maa yaxtaaju ilaa nafaqatin waa wax nafaqa u baahan aduu nafaqa kaaga baahan yahay hayntiisa nafaqay kaaga baahanta kal xayawaani sida xayawaankaoo kale we wa huwa darbaani waa lalaba nooc xayawaanku xayawaanu laa yamtanicu binafsih xayawaanan naf ahaantii wax mancinaynin xayawaan laa yamtanicu aan diidayn oo iska celinaynin waxyaabaha kale binafsihi naf ahaantii isma difaaci karo waa xayawaana isdifaaci karin sida ariga oo kale iyo wixii la mid a fa huwa asiga mukhayarun waa mid la khiyaar gelinayo yaa la khiyaar gelinayaa waa qofkii luqadada soo qaaday waxaa loo khiyaar gelinayaa bayna aklihi cunidiisa wa gurmi amanihi iyo lacagtiisa inuu damaano qaado aw tarkihi ama ka tegiddiisa watatawuci bilinfaaqi calayh iyo inuu ku tatawuco wax ku bixintiisa in la yidhahdo neefka iska hay wixii kaa galana sadaqo ahaan u niyeyso una hay qofkii iska lahaa oo u bannaanta waa loo ogolya hadduusan taa yeeli karin waxaa loo ogolyahay inuu cuno oo maalan neefka xoolaha uu qasho lacagtiisana uu damaano qaado aw beycihi ama inuu iibiyo wa xifdi amanihi lacagtiisana uu xafido ilaaliyo neefkii suuqa inta geeyo iibiyo lacagtiisa meel dhigo meeqo khiyaara la siiyey saddex waay saddex arrin saddex arrimood midkooduu samaynaya inuu neefka inta qasho hilibkiisa cuno lacag lacagtiina asiga lagu yeesho oo hadhowti qofkii neefkaa lahaa hadduu yimaado asiga laga raba inu lacagta bixiyo inuusan neefkii taaban uu haayo neefka hadduu haayana muxuu uga baahan yahay laa shaka infaaqa uga baahan yahay wixii infaaqa oo xoolahaasi ku baxayana oo u niyeysto sadaqa ahaan midda saddexaad waxaa waaye inuu neefkii iibiyo lacagtiisana uu meel dhigo saddexdaba miduu doonuu samaynaya kaasi waa xayawaanka isdifaaci karin xayawaanka labaad waxaa waaye waa xayawaanun xayawaan weeye yamtanicu binafsi naf ahaantii u diidaaya ama mancinaya in lagu xadgudbo xayawaan isdifaacaya fain wajadahu hadduu ka helo fi saxraa'i dhul bannaan oo bahgooyo ah tarakahu waa ka tegaya dhul cidla oo bannaana hadduu ka helo waa ka leexanaya ma soo kaxaynaayo maa laka walahaa wa hadalkii nebigaa sidaa calayh isalaatu wasalaam markii luqatada wax laga weydiiyey ayaa waxay yidhaahdeen ka waran rasuulka ilaahayow geela markaasuu yidhi maa laka walahaa adigii geel maxaa maxaa idin dhexeeya buy geela faraha ka qaad macnaa waa adkaysan kartaa waana isdifaaci kartaa w wain wajadahu hadduu helo xayawaankii isdifaacaya hadduu ka helo fi lxadari magaalooyinka dhexdood fa huwa mukhayarun waxaa loo khiyaargelinayaa bayna alashyaai اhalaatati fiihi saddexdii shay ayaa loo khiyaargelinaya saddexdii shay maxay ahaayeen waa saddexdii aan ku soo marnay fi raabic oo ahaa inuu hilibkiisa cuno ou qasho neefkii lacagtiina uu damaano qaado inuu ka leexdo oo infaaqa uu ku bixinayo ou tatawuc ahaan u niyeysto inuu iibiyo oo lacagtiisa uu meel dhigo saddexdaas ayuu mukhayar u yahay luqadada marka xayawaanaadkana sidaasaa loo qaybinaya hadduu xayawaanku yahay midaan isdifaaci karin arigoo kale nebigu waa ka hadlay sala allahu alay wasalam oo markii u ariga wax laga weydiiyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahdee innamaa hiya laka aw liakhiika aw lidi'bi neefka arigaa wuxuu yidhi adigaa iska leh ama walaalkaabaa leh walaalkii waa ninkii iska lahaa ama yey baa leh buui oo yeydaa cunaysa isma difaaci karo haddii marka walaalkaa ay ka luntay adiga qaadoo yeyda ha u daynin waayo oo xafid haddii aad weyso ninkii lahaa ama aad heli weyso markaad baafiso kadibna isticmaal hadhowta hadduu yimaadana wixiisa u damaano qaad amaa geela rasuulka alay slat slam wuxuu yidhi taridu lmaa'a wa taakulu الshajar mar maxaa geela kaa galay buui biyahana waa aroorayaa geelu geedahana waa cunaya xataa yajidahaa rabbuhaa ilaa ninka iska lahaa uu helo ilaa ninka iska lahaa ay kulmaan geelu wuxuu leeya waa isku filan yahay marka geela ka leexo laakiin sheikha raxmat ullahi calayh laba u kala qaaday xayawaanaadka isdifaaci kara inay joogaan meel bannaan iyo inay joogaan meel filxadar filxadar oo ku dayacmaya maadaama uu ku dayacmaayo waxaa loo celinayaa khiyaaraadkii la siiyey fi raabic noocii afaraad noocii afaraad khiyaaraadkii la siiyey wuxuuna ahaa xayawaankan isdifaaci karin oo markaa kuxukun noqonaya laakiin markuu ku sugan yahay fi saxraa iyo dhulka bannaanaha ah ama dhulka baadiyaha ah waa laga leexanayaa mana la soo kaxaynayo luqadada goormaa la baafinaya goormay luqadadu noqonaysa wax walba oo la helo ma la baafinaya waxyaaba waxaa jira in la baafiyo mudan iyo waxyaabaan la baafinayna waxa lumay hadday ay yihiin wax qaaliya ama wax muhiim u ah qofka ka lumay ee uu ka murugoonaayo waa la baafinaya waana la naadinaya laakiin hadday yihiin wax basiidoo sahla oo qofkii ka tegaba xataa inuu dib ugu soo noqdo meesha uga lumay uu ka wahsanaayo taasoo kale baafid ma istaahisho hadduu qof hadda qalin ka lumo ma baafinayaa qalin qalin wax la baafiya ma istaahilo macnaheedu ma ahan qofku ka dhacaya haddaa aragto inaad jaabka iska gashanayso qofku ka dhacaya haddaa aragto waa inaad siiso markaas waa ujeedaa luqada maaha illa qofka ujeedaa waa inaa wixiisa siiso tiraado qalinka adaa iskale qaado laakiin meeshu waa cidlo waxaad adoo socdaa waxaad la kulantay qalin waddada yaalla waxbama qiimaa ma joogo aqlaamta hadda la isticmaalo fi lgaalib markaasoo kale qofku waa iska qaadanayaa mana baafinayo maxaa daabid u ah waxaa la baafinaya iyo waxaan la baafinayn culamada qaar waxay daabit ka dhigeen waxay yidhaahdeen waa waxa qofkii ka luma markuu ka lumo uu ka tago hadduu soo xasuusto uusan u soo noqonayn taa laftirkeeda daabit kuma filna maxaa yeele dadku waa kala duwan yihiin qof waa faqiiroo kunka shilinee ka dhacu raadina ama labadii kunoo shilinee ka lunta waa raadina qofna waxaa laga yaabaa konton dollar inuu ka wahsado u yidhahdo iga dhaf konton dollar iyo boqol dollar gadaal ugu noqon maaye ama ka badanba oo qof wax haysta uu yahay maxaa yeele dadku waa mutafaawituun fi fi lfaqri walghina waa ku kala duwan yihiin daabitka waxay culamada qaar ay ka dhigeen dadka dhexe dadku waa kale heer heer sare iyo heer hoose iyo heer dhexay kale leeyihiin xagga nolosha xagga nolosha waxay yidhahdeen qolada noloshoodu ay dhexdhexaadka tahay waayo qolada la fiirinaayo amaa nin qaniya oo taajir oo wixii ka daadaata aan ka warqabin kaas la fiiri maayo faqiir wax walba sii fiiraana la fiiri maayo laakiin dadka dhexe oo heerkooda iyo darajadooda uu yahay mutawasit kuwaasaa lagu qiimaynaya wixii qofka noocaasoo kalea uu ka murugoonayo raadinayo waxba iga luma uu leeyahy waa inaa baafiso wixii aysan tabaynin noocaasoo kale waxa waye la baafi maayo oo waa la qaadanaya in la qaadanayo maxaa tusinaya waxaa tusinaya timirtii nebiga sala allahu alay slam uu ka helay ayadoo meel ku dhacday markaasuu yidhi lowlaa annahaa min asadaqa la akaltuha yacni haddaanan ka baqayn inay sadaqada ka mid tahay waa cuni lahaa buu yidhi timirtan timir soo maal ma aha timirtu waa maal laakiin xabad timiraho meel taallo wax weyn ma aha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday waxaa un ka cabsanayaa inay sadaqo tahay ee haddaysan sadaqa ahaa layn ila nebigu sadaqada ma cuni jirin calayhi salaatu wasalaam mana u bannaanayn inuu sadaqaadka cuno innaa laa wuxuu yidhahday nebig alay slatu wasalaam amaa calimta annaa laa taxilu lana sadaqa markuu wiilkiisa xasan la hadlayay wiilku awooga u ahaa waadan ogeyn buu yidhi xasanow inaysan sadaqada xalaal noo ahayn nooma bannaano macnaha marka haddii ay rasuulka calayh slat slam wuxuu tamaniyey ama uu sheegay inuu timirtaas cuni lahaa hadduusan ka cabsanayn inay sadaqo noqoto taa waxay tusinaysaa marka inay bannaan tahay cunideeda haddii la cunaayo la baafi maayo xadiidkan marka wuxuu tusinayaa iyo xadiidda la midka ah waxyaabaha liita ee aan qiimo badan joogin inaan la baafinayn ee waxyaabaha muhiimka ah ee la danaynayo ay tahay wixii la baafinayo ama la naadinayo waxaana laga naadinayaa sida shiiku sheegay calaa abwaabi almasaajid wa fi lmowdici aladii wajadahaa fiihi meeshii uu ka helay qofkaan helay iyo masaajidda laga naadinaya ama masaajidda albaabadooda masaajidda albaabadooda albaabadooda waa bannaanka ama masaajidka gudihiisa in xoola laga naadiyo rasuulka alayh slatu asalaam waa diiday wuxuu yidhahday laa raddaha allaahu calayk haddii qofka masaajidka uu wax ka naadiyo waxaad tidhahdaan alla kuuma soo celiyo ha la habaaro waa habaar laa raddaha allahu calayk maxaa yeele masaajidda looma dhisin in wax laga baafiyo wax laga naadiyo dadka qaara waxay yidhaahdaan masaajidda in laga naadiyo waxa la diidan yahay waa xoolaha ee bani aadamka maahan farqi ma jiro haddii qofi lumo in masaajidka aanta soo gasha tidhahda cunug lumayaa arkay waxay la mid tahay owr lumayaa arkay la mid tahay isku mid waay wax farqigana ma laha sidaasaana culimmada in badanoo ka mida ay fadwoodeen axaadiidta nahyinaysa in xoolaha masaajidka laga naadiyo laftirkooda waxaa soo gelaaya waxaan xoolo ahayn in laga naadiyo maxaa yeelay ujeeddada loo diiday ma ahan kan inuu xayawaan yahay kanna insaan in loogu ogolaanayo ma ahan farqiga xaggaas ujeeddada loo diida waxa waaye in masaajidka uu noqdo meelo wax laga baafiyo masaajid cibaadadaa loo dhisay lidikri illaahi wa qiraa'ati lqur'aani cibaadaadaa loo dhisay beeca iyo baafinta iyo wixii la mid ah maadaama ay ka baxsan yihiin cibaadaadkii rasuulka calayh isalatu wasalaam waa diida waa manciyey وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واaجiبة على الكفاية وإidaa وujida haddii la helo لaqiiط بqاarعaةi الطريiq yaعnي haddii la helo laqiiط ama mid yaعnii cunug yaroo la tuuray ama lumay haddii laga helo بqاarعaةi الطريiqi waddada dhex bartamaheeda faأkhduhu qaadashadiisa wa tarbiyatuhu tarbiyadiisa wa kafaalatuhu kafaalaqaadkiisu waajibatun waa waajib cala alkifaaya waa fardu kifaaya waayo laqiid wuxuu ka wadaa ilmaha yaryarka ah ee la tuuro ama looga tago meelaha ama luma maa ilmahan waalidka lahayn waana dhacdo zamanadan aaday u badan taha in cunug yar ama ilmo yar meel waddaa inta lasoo dhigo looga tago waxaa sidaa yeelaayana inta badan waxa waaye dadka fusaaqda ah faaxisho iyo zinay ku dhacaysaa uuray qaadaysaa markay cunugii dhasho waxay iska way iska fogeynaysaa markaasaa meel qashinquba ama meel waddo ah ayaa in cunuga inta dhigaan uga tegayaan cunuga laqiidkaah sidaas oo kale ah ee waddada yaalla waxaa waajiba in la kafaalo qaado la dhihi maayo falahu akhduhaa aw falahu akhduhaa aw tarkuhaa meeshuu luqadadii soo yihi tan maahan sidaas luqadadu waa soo marna soo maahan inuu qaadanayo ama uu ka tegaayo khiyaar u leeyahay sida fiicanna ay tahay inuu qaado haddii uu hiqo iyo kalsooni uu ku qabo naftiisa amaa laqiidka waxaa waajiba in la qaado waa waajib fa akhduhu qaadidiisa wa tarbiyatuhu iyo tarbiyayntiisa wa kafaalatuhu iyo kafaalaqaadkiisu waajibatun waa waajib laakiin waajib cayniya ma ahe waa cala alkifaaya waa fardu kifaaya waay macnaheedu waxaa waaye marka hadday qaarkood u qumaan oo ay u istaagaan saqata can ilbaaqiin inta kale dembiga iyo ismigu waa ka dhacaya dembi ma laha laakiin haddii la waayo qof u istaaga dhammaan waxay noqonayaan dadku aasimiin dembiilayaal bay noqonayaan maxaa yeeley cunugan yarka ah naftiisu badbaadinay u baahan taha waman axyaahaa fakaأnnamaa axya annaasa jamiican in qof la badbaadiyo naftiisa la tarbiyeeyo ajar badanna waa ku jira waana waajib cala alkifaaya hadduusan lahayn cid markaa uu istaagto kafaaladiisa walaa yuqaru mana la qirayo lagu sugi maayo laqiidkaasi ilaa fii yadi amiinin ilaa qof aamina gacantiisa mooyaane fain wujida haddii la helo macahu asiga maciisa haddii la helo maalun hanti anfaqa calayhi alxaakimu xaakimka ayaa ku nafaqaynaya minhu maalkaa xaggiisa ayuu ka nafaqaynaya haddii maal la helo oo cunugaas markii la helaayo maal ou la socdo lala helo xaakimka xaakimka hadda waxaa loola jeedaa waa amiirka ama imaamka meeshaa ka taliya ama maamula ayaa wuxuu ku nafaqaynayaa maalkaas maalkaa xaggii minhu ay min almaal ayuu nafaqadiisa ka bixinayaa wain lam yuujad macahu maalun haddii asiga maciisa wax hanti iyo wax maala aan la helin fanafaqatuhu fii beyti اlmaal nafaqadiisa waa fii bfii beyti maali اlmuslimiin cumar radi allahu canhu waxaa laga soo naqliyey inuu saxaabada kala tashaday fii nafaqati laqiid ilmaha yaree la helo nafaqadiisa markaase waxay ku ijmaaceen in laga nafaqeeyo min beyti maali lmuslimiin halkaa in laga nafaqeeyo oo macnaha kafa wuxuu u baahnaa nafaqadiisa ah laga bixiyo min beyti maali lmuslimiin haddii laakiin hanti uu leeyahay ama hanti ay la socoto marka waxaa laga nafaqaynayaa dhanka hantidiisa fasl wاlwadiicatu amaanaة wayustaxabu qabuuluhaa liman qaama biاlamaanati fiiha wاlwadiicatu wadiicada ay maa yu alwadiica waa maa yuudacu cindak waa wixii agtaada la dhigayo wadiicadu waa amaana wayustaxabu waxaana mustaxaba qabuuluhaa in la aqbalo liman qaama biاlamaanati fiiha qofkii u istaagaya amaanada oo wadiicadaasi ammaanadeeda iyo ilaalinteeda u istaagaya waxaa u mustaxab ah inuu aqbalo walaa yadmanu mana damaano qaadaayo midkaa lagu aaminay ilaa bitacadii ilaa xadgudub inuu jiro mooyaane wa qowlu lmuudaci maqbuulu fii raddiha cala almuudici almuudac waa midka wadiicada agtiisa la dhigay waayo hadalkiisu waa maqbuulun mid la aqbalayo fii raddihaa wadiicadii celinteeda cala almuudici loo celiyo midkii markaa wadiicada agtiisa dhigay wuxuu leeyahay sheikhu raximah ullah wadiicadu waa amaana wadiicada waxaa laga wadaa hibana ma ahan rahanna ma ahan tijaaro iyo ganacsina ma ahan wadiicadu waxa waay shaygaas in lagugu ammaanaysto ihay lagu yidhaahdo qofkaan ihay ku dhahaya deen kuma lihi rahan ahaan u haysana ku dhihi maayo laakiin waa iisii hayo ii xafid qofaad istaqaanaana maalan waxaad u dhiibanaysaa waxaad adigu leedahay boorsaad leedahay ama kombyutaraad leedahay ama waxyaabo kaloo adiga leedahay waxaad leedahay iisii hay meelaan ka soo noqonaya meelaan aadaya waxaasi agtiisa aada dhigtay waxaa la yidhahdaa wadiica wadiicadu waa amaana haddii ammaano tahay ammaanadaasi qofkii lagu aaminay hadday ku lunto ma damaano qaadaya ma damaano qaadaya ilaa bitacaddi waxaa laga soo reebaya hadduu tacaddi jiro waa damaano qaadaya waxaad tihi iisii hay markaad ii hay tiri waa ku dadaaliyay inuu xafido ilaaliyo laakiin qadara ku dhacday shayga waa baaba'ay ama waa la qaatay ma damaano qaadayo qofkii aad u dhiibatay daamin noqon maayo maxaa yeele qofkan waa muxsin marka horeu kuu haayana min baabi alixsaan bay ahayd wax goonidu ku siisa ma jirin maa cala almuxsiniina min sabiil shaygan waa u dhiibatay ammaanadiisa waad ku kalsoonayd wax tafriidaya wax tacadiya kama muuqdaan ma damaano qaadayo wاlwadiicatu amaanaة wadiicada waa amaana wayustaxabu waxaana mustaxaba buu yihi qabuuluhaa aqbalideeda yay mustaxab u tahay liman qaama biاlamaanati fiiha qofkii u istaaga amaanadeeda iyo ilaalinteeda mustaxab bay u tahay inuu aqbalo yaعni qofkii amaanada ilaalin kara ee dhowri kara haddii loo keeno waa laga fiican yahay inuu diido ihay haddii la yihahdo waa laga fiican yahay inuu diido waxaa fiican oo afdala oo mustaxab ah inuu aqbalo walaa yadmanu mana damaano qaadayo ilaa bitacaddi tacaddi iyo tafriid inuu jiro mooyaane si kale ku damaano qaadi maayo tacaddi waa xadgudub tacaddiga waxaa ka mid a tafriidka taqsiirka min atacaddi waxaa ka mid ah shaygaasi laguu dhiibay ammaanada ah meeshuu ku xafidmi lahaa inaadan dhigin ee aad ka dhigto mucarad lidayaaca shay mucarad u ah dayacaad iyo baaba maalan shaygan qofkan uu ku dhiibo waa shay qaaliya ama mudan in meel ilaa shan la dhigo markaasaa wuxuu qofku dhigay meel bannaana ama meel ay suuragal tahay in laga qaato oo tuugada iyo dadka waxadaya ay ka qaataan shaygii sidii ku dayacmo waa la qaatay meeshaasi maxaa ku jira nooc min atacadii baa ku jira maxaa yeele wixii loo dhiibay sidii loogu dhiibo uma ilaalin ma xafidin marka shaygaasoo kale waa inuu geliyo fii xirzi miliha ayadoo kale meesha lagu xafido ee lagu ilaaliyo waa inuu ku xareeyo laakiin asoo xareeyey meelay ku xafidan tahay ku jira ayaa maalan qofkan loo soo dhacay tukaanu lahay tusaale ahaan tukaankaasuu ku xiray meel fiicanoo xafidan uu dhigay tuuga uu timaado waa la booba tukaankii waa la qaatay wixii yidhi oo ay ku jiraan shaygaasi qofka uu iska lahaa ee ammaanada ku ahaa agtiisa saaxibulwadiica xaq muu leeyahay inuu yidhahdo waa kaa rabaa waxii aan kuu dhiibtay xaquma lahan laa yadman ma damaano qaaday maxaa yeele waxaaba yaraatee sababa oo qofkaani ku leeyahay ma jirto wax qadaru ku dhacday waa laakiin haddii tafriid iyo gaabini ay jirto waa damaano qaadaya haddii la isqabto ee maalan qofkii wax loo dhiibtay uu yidhaahdo wixii aan qofkan uu ii dhiibtay waan siiyey kii wax u dhiibtayna uu leeyahay shaygii waa u dhiibayoo iima soo celina ima siin labadooda kee hadalkiisu muqadam yahay ee la aqbalaya sheikhu wuxuu leeyahay wa qowlu lmawdaci maqbuulun fii raddiha cala lmuudic midka agtiisa wax la dhigay oo wadiicada loo dhiibay hadalkiisu waa maqbuul hadalkiisa ku saabsan fii raddiha cala almuudic inuu celiyo wadiicadii uu ku celiyey ninkii u dhiibay hadalkiisu waa maqbuul asaana muqadamo warkiisa la hormarinaya cinda alikhtilaaf waxaa la hormarinayaa ninkii wax loo dhiibtay maxaa yeele marka horeba nin aamin uu ahaa bisababi amaanatihi ayaana loogu dhiibtay marka qowlka uu markaa sheego ah inuu u celiyo ninkii iska lahaa waa maqbuul alwadiica waa mashruuc adilada wadiicada tusinaysana waxaa ka mid ah qowl الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam ama qowl اllahi عaزa wajل fain amina bacضkm bacضa falyuؤdi اladii اtumina amaanatahu walytaqi اllaha rabba haddii qaarkiin qaarka kale ay aaminaan midkii la aaminay ammaanadii ha guto oo ammaanadii ha ha siiyo ciddii ammaanada iska lahayd ilaahayna ha ka boqo wa qowl اllahi عaزa wajل ina allaha ya'murukum an tuؤaddu اlأmaanaati ilىa ahliha allah subxaanaه wa tacaala wuxuu idin amrayaa amaanaadka inaad u celisaan ilaa ahlihaa ehelkeedii iyo dadkii iska lahaa inaad amaanaadka u celisaan amaanada in la dayaco waa min calaamaati الsaaca nabiga عalaيه الsalatu salaam markii la yihi rasuulka ilaahi mata الsaaca wuxuu yidhi idaa dayicat اlأmaanaةu faاntadir الsaaca haddii amaanada la dayaco saacadda qiyaamo sug qiyaamo waa dhowya haddii amaanada la dayaco marka amaanaadka inaan la dayicin oo la xafido waa mashruuc qofka markaa amaanada kuu dhiibanayana inaad amaanada ka aqbasho waa sunna mustaxabba laakiin waxaa muhiima qofkaas aad amaanada ka aqbalayso inaad iska hubiso ama aada amaanada u haynayso dadka qaar waxaa laga yaabaa inay khawano yihiin oo markuu ammaanada kuu dhiibanayo ou rabo akara min xaqihi inuu sheegto waxaa laga yaaba inuu inta wax kuu dhiibo ku yihahdo waxayga intaa ma ahayn intaa in ka badanay ahayd kaasoo kale waa la iska ilaaliyaa wax dhiibashadiisa waxbuu kuu dhiibayaa wuxuu kuu dhiibay wax ka badanoo hadhowti sheeganaya ama waaba qof aan macaamilka ku fiicnayn oo hadday qadar rabbi dhacdo qofka faraqa uga dhagaayale ilaa wa ilaa waxaygaan anigu u baahana ama dhahayo qofkii aan aaminay waa ikhyaane sax maha waa ikhyaane marka hore inaad wax u dhiibata ma aha qofaad khiyaano ku tuhmayso calaa kulli amaanada in la aqbalo ama wadiicada in la aqbalo waa mustaxab laakiin waa haddii calaamaad iyo qaraa-in aysan ka muuqan qofkaas wax kugu aaminaya ama wax kuu dhiibanaya haddaysan ka muuqan qaraa-in tusinaysa inuu dhibaato kaaga imaan karto ama hadduu qofka naftiisa u baqo ou ka baqo qofkan wax u dhiibanaya inuu yahay qof aan ammaano loo hayn karin qof dhib badan qof sheegasho badan markaasoo kale asalaamatu laa yacdiluha sheego inaad badbaaddahay wax u dhigma male waxaad leedaha meel kala dhigo laakiin qof aad ku kalsoon tahay diinkiisa iyo wanaaggiisa ee uu ku yidhahdo sheegaan ii sii hay inaad diidda waa laga fiican yahay haddaad awoodi karta inaad sii hayso inaad diidda waa laga fiican yahay waxaana fiican inaad ammaanada una qabato una ilaaliso intaad awoodi karto wa calayhi wa calayhi ay cala almuudac waa midka agtiisa wadiicada la dhigay waxaa ku waajiba an yaxfadahaa wadiicadii inuu ilaaliyo ou ku xafido fii xir fii xirzi milihaa inuu ku xafido fii xirzi milihaa ayadoo kale xirzigeeda inuu ku xafido ayadoo kale meelaha lagu ilaaliyo meelaha la geliyo inuu geliyo ayaa ku waajiba marka wadiicada loo dhiibo shaygaasi wadiicada ah waxa la midka meelaha lagu xafido oo caadatan wa curfan dadku ay xafidaad u yaqaanaan inuu geliyo ku xafidaa ku waajiba waidaa tuuliba bihaa haddii laga dalbo haddii laga dalbee la yidhahdo wixii aan kuu dhiibanna keen falam yukhrijhaa uusanna soo bixin maca alqudrati calayhaa ayadoo lala qabo awooduu awoodi kara inuu bixiyo hadduusan soo bixin xataa talafat ilaa ay baaba'do damina waa damaano qaadaya wuxuu leeyahay sheikhu raxmat ullahi calayh qofka wax loo dhiibtay ee wadiicada agtiisa la dhigay marka koowaad waxaa ku waajiba inuu wadiicada xafido xifdiga waa maxay daabidka xifdiga waa maxay daabidka xifdiga waxa waaye shaygan oo kale meesha dadku ay u yaqaanaan xafidaad inay u tahay inuu ku ridaa xifdi la yidhaahda xifdigu waa kala duwan yahay waxyaabaha wax lagu xafidana way kala duwan yihiin shaygaani xifdigiisu hadduu yahay inuu maalan qofkan dukaanka uu fadhiyo gudihiisa uu dhigo dadkuna ay xifdi u yaqaanaan muxuu noqonayaa qofkaasi qof wax xifdiya u noqonaya haddii laakiin in dukaanka la dhex dhigahay aysan xifdi ahayn cinda annaas oo dadku ay xifdi u yaqaanaan shaygan oo kale in lagu rido sanduuq ama qasnad lagu xidho inuu dukaanka dhex dhigahay xifdi miyay u tahay xifdi uma ah idan waa fii xirzi midlihaa shaygaas oo kale meesha lagu ilaaliyo oo xirziga u ah oo maanica iyo difaaca u ah inuu ku ridaa ku waajiba hadduu ka gaabiyo ama uu fududaysto shaygiina uu sidaa ku baabao ama uu ku lumo waa damaano qaadaya maxaa yeele waa noocun min atacaddi inuu fududaysto waa nooc tacaddiga ka mida waa marka waxaa ku waajiba inuu xafido uuna ku xafido fii xirzi miliha waa xafiday meel dhowran iyo meel ilaa shan u dhigay haddii laga dalbado waxaa yimid qofkii wax u dhiibtay wuxuu yidhi waxaan u baahanahay wixii aan kuu dhiibtay inaad isiiso xaq wuxuu leeyahay qofkaan soomaali in wixiisi la siiyo ma siinin uma soo saarin mana u dhiibin waa warwareejiyey asoo awoodi kara inuu siiyo maca alqudrati calayha waa qeyd aan laga maarmayn waay maxaa yeele hadduusan qofka awoodi karin markaas waa mas'alo kale asoo awoodi kara inuu siiyo ayuusan siinin shaygii qadaraa ku dhacday asoo weli agtiisa yaalla waa xafidan yahay laakiin ha xafidnaadee qofkan waktigu u baahnaa waa u diiday inuu siiyo ayadoo wax sababaya aysan jirin shaygiina waa baaba'ay yaa laga rabaa shaygaasi markuu baaba'o waxaa laga rabaa ninkii haayayaa laga rabaa ninkii wadiicada ay agtiilay markaa waxaa ku laazima inuu damaano qaado idan laba jeeruu damaano qaadayaa ninka wadiicada loo dhiibtay mar waa hadduu tacaddi sameeyo marna waa haddii uu diido shayga qofka inuu siiyo inuu siiyo inuu diido laftirkeeda waa noocun min atacaddi waa nooc tacaddiga ka mid a maxaa yeele waa xaqiisa inuu kadib dhiga maahayn laakiin haddii markuu laga dalbado uu siin waayo bicadami alqudra wuxuu u sii weynayaa markaan waa bicadami alqudra qudra iyo awoodaan jirin awoodaan jirin masalan qofkan waa maqan yahay meel fogow jiraa wuu waco wuxuu yidhahda waxaan u baahanahay wixii aan kuu dhiibay markaasuu yidhi isug maanta ma imaanayo meeshii way xidhan tahay ilaa berri gaarsii waana igu culus tahay inaan imaado shaygii ku siiyo umuuro i haysta awgood subaxdii intaan la gaarina wixii baaba'een markaan ma damaano qaadaya markaan ma damaano qaadayo maxaa yeelay qudro iyo awood uma lahayn qofkan uu wixii kula wareejiyo markaasi fursadda uma saamixin inuu qofka wixiisa siiyo lidaalika qeydka ah maca alqudra wuxuu saarayaa cadamu alqudra qeydka wuxuu saarayaa cadamu alqudra hadduusan qofka awoodi karin laa yadman ma damaano qaadayo mana lagu lahaa intaana wuxuu shiika uga baxay raxmat ullahi calayh alwadiica alwadiica waxay u dambaysay kitaabu lbuyuuc wadiicadu waxay u dambaysay kitaab اlbuyuuc wاllahu aclam wslى اllahu عalى nabiyina muxamed wعalى alihi وصaxbihi aجmaعin